faa'iidooyinka sharcigaana u leeyahay dadka iyo dalka aad iyo aad bay u badan yihiin waxaa ka mid ah oo ujeeddooyinka ama waxyaabaha outcomka laga filayo inuu ilaaliyo salaamada nabadqabka iyo caafimaadka xoolaha inuu ka qayb qaato kobcinta khayraadka xoolood lana kor loo qaado waxsoosaarka xayawaanka xoolaha inuu ilaaliyo cuntooyinka ka soo jeeda xoolaha laga asalkoodu yahay caanaha ukunta digaaga waxyaabaha muntajaadka ama productionka ka soo jeeda xoolaha inay yihiin kuwa nabad qabaan oo adduunka maanta waxaa ogtihiin waxaa ka jira food crisis ama mushkilo cuntada ah cuntadaas marka xoogeedu wuxuu ka soo jeedaa xooluhu ka soo jeedaa noocay doona ha ahaadaane in badbaadadooda aada la isaga ilaaliyo buu sharcigan dhiiri gelinayaa wuxuu dhiiri gelinayaa in la maalgasho maalgashiga xoolaha in la maalgasho qaybta xoolaha si ay u noqoto qayb weyn uga qaadato dhaqaalaha dalkeenna oon ognahay xooggiisu uu ku jirsan yahay xoolaha haddii aan waddanku lahayn sharci xoolaha ah aada iyo aad bay u adag tahay in maalgashi xoolaad dhinaca life sooga uu noo yimaado ama xoolaha maxaa waxa koowaad oo laisweydiinayaa waa sharcigii xoolaha ma leedihiin wuxuu ka qayb qaadanayaa in xooluhu noqdaan ama ay soo ceshadaan doorkii weynaa ee xagga dhaqaalaha dalka ay ku lahaayeen oo hadda amoodid inuu gacanta dowladda ka maqan yahay wuxuu ka qayb qaadanayaa qaanuunkani oo marka dambe u gudbi doonaa in la dejiyo barnaamijyadii lagula dirirayay cudurrada kuwa faafa iyo kuwa aan faafinba wuxuu ka qayb qaadanayaa in la iska ilaaliyo cudurrada xuduudaha ka soo gudba xuduudaha furan oo soomaaliya ay la leedahay waddamada kale cudurrada looga soo gudbaya in laska la hor joogsado wuxuu nadaamin doonaa kawaanada xoolaha la qalayo iyo hilibka iyo ayuu nadaamin doonaa wuxuu nadaamin doonaa sistamka ay ku shaqeeyaan ama nidaamka shaqo ee dhakhaatiirta kalkaaliyayaasha iyo caawiyaasha communitiga ee ka shaqeeya heerka baadiyaha wuxuu kor u qaadi doonaa wacyiga ama dareenka aqooneed ee shacabka ee ku saabsan xoolaha wuxuu dhiirigelin doonaa isticmaalka teknolojiyadda cusub ee anfacaysa horumarinta xoolaha ujeedooyinka guud ee sharcigani waa intaas weeye sharcigu wuxuu ka kooban yahay haddaan sharciga usoo noqdo cutubyo afar iyo toban cutub buu ka kooban yahay cutubka koowaad wuxuu ka hadlayaa ereybixinta kelmadaha la isticmaali doono sharciga gudihiis ku imaan doona cutubka labaad wuxuu ka kooban yahay waajibaadka guud iyo mas-uuliyadaha dadka sharcigan fulin doono oo wasaaradda kow ka tahay cutubka saddexaad wuxuu ka hadli doonaa cudurrada iyo waajibaadka guud cutubka afaraad wuxuu ka hadlayaa xakamaynta cudurrada ay khasabka tahay in warbixino laga diyaariyo cutubka shanaad wuxuu ka hadlayaa xuquuqda xooluhu leeyihiin oo aad iyo aada muhiim u ah cutubka lixaad wuxuu ka hadlayaa dhoofinta iyo soo dejinta xoolaha iyo xoolaha wixii ka soo baxaa cutubka toddobaad wuxuu ka hadlayaa daabulidda xoolaha iyo la socoshada dhaqdhaqaaqa xooluhu samaynayaan cutubka sideedaad wuxuu ka hadlayaa fayadhowrka hilibka cutubka sagaalaad dhakhaatiirta xoolaha ee aan dawliga ahayn buu ka hadlayaa cutubka tobnaadna wuxuu ka hadlayaa qaanuunka daawooyinka xoolaha daawooyinka xoolaha iyo waxyaabaha la xidhiidha cutubka koob iyo tobnaad wuxuu ka hadlayaa khidmadaha ganaaxyada iyo qodobada kale oo khuseeya dakhliga cutubka labiyo tobnaad wuxuu ka hadlayaa xaaladda deg dega ah ee cudurrada xoolaha oo in la sameeyo uu ka hadlayaa cutubka saddex tobnaad wuxuu ka hadlayaa tallaabada inta lagu guda jiro xaaladda emergencyga markii cudur lagu dhawaaqo inuu zoon ka jiro xaaladda emergencyga wax la qabanayo cutubka afartanaad u dambeeyana wuxuu ka hadlayaa guddiga qaranka ee dhakhaatiirta xamaalaha xoolaha oo sharcigan marka la sameeyo dhismihiisu uu ka dhalanayo